waad salaamintiin dhegeystayaal meel walba aad adduunka aad naga dhagaysanaysaan halkani waa radio hadwanaag aad kala socotaan shabakada ciwaankeedu yahay hadwanaag news dot com ama hadwanaag dot com waxaa dalka britain socdaal ku yimid hogaamiyaasha ururka qaran ee jamhuuriyadda somalilan waa gudoomiye ku-xigeenka koowaad maxamed xaashi cilmi iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad jamaal ciidiid ibraahim haddaba waxaanu waraysi dheer la yeelanay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee ururka qaran mudane jamaal ciidiid ibraahim oo haatan ku sugan london dalkaasi britain waxaa khadka taleefonka ku tigsaday weriye cabdi gurane oo ka tirsan shaqaalaha wanaag news ee uga soo warama manchester isla dalkaasi britain haddaba cabdi gurane su-aashii ugu horreysay uu weydiiyey jamaal ciidiid waxay ahayd socdaalka aad ku timaadeen adiga iyo maxamed xaashi cilmi dalka britain maxaa uu ku saabsanaa jamaal ciidiid oo jooga london britain isaguna wuxuu ku jawaabay sida tan bismillahi raxmaan iraxiim halkan waxaa oo socda aniga oo gudoomiye ku-xigeenkii labaada iyo maxamed xaashi cilmi oo ah gudoomiye ku-xigeenkii koobaad socdaalka iyagan waxa uu ku saabsanaa inaanu u nimaadno halkan waxaana marti qaaday groupka la yidhahdo somali fox group oo ah ama marka lasoo gaabiyo loo yaqaano a b b g oo ah baarlamaanka xubnaha ka tirsan baarlamaanka ingiriiska iyo house of lordska oo ku howlan inay gargaaraan somaliland ama aqoonsigeeda ama xorriyatul qowlkeeda ama xuquuqeeda insaanka baana marti qaaday dabeedna aanu u nimid annaguna ujeedada ugu weyn nahay waxa ugudan waxa weeye freedom of political association sidii somaliland looga furi lahaa socdaalkayga ugu muhiimsan wainta
marka yaad is aragteen ilaa hadda oo aad la kulanteen intana matalan lana joogteen oo kale hadda waxaan is aragnay ninka la yidhaahdo lord iverbury oo kamid ah house of lordska ingiriiska waxaanu kaloo la kulanay ninka la yidhaahdo michael walls oo isaguna waa xoghayn groupka baarlamaanka ingiriiska waxaa kalooanu la kulanay ururada ku howlan ictiraafka somaliland oo ay kamid tahay suraaj madaxna u tahay luul waxaanu kaloo la kulanay group kamida iyaguna somaliland forum waxaanu kaloo la kulanay somaliland iyaguna qoyada associations intaasaanu la kulanay welina waynoo socdaan kulamadii waa hagaag maxaa ka soo baxay matalan kulamadiina si aad aad la qaadateen dadka aad sheegayso maxaad odhan kartaa way ka soo baxeen ama way kasoo ifayaan guud ahaan horta waxaanu horreysiinay in aan nagu bandhigno somaliland inay u qabto baahi weyn waktigan xaadirka in la aqoonsado waxaanu kaloo u bandhignay horumarka ay ka gaadhay muxuu ahaa dhinaca nabadda waxaanu kaloo u bandhignay inay tahay muxuu ahaa meel u baahan maanta inay cagaheeda si taagto waxaa kaloo aanu u bandhignay oon kala hadalnay anaga ujeedada noo gaarka ah oo ah in aanu wadada dimuqraadiyadda ah ee ummadda iyo distoorka ugu codaysay aan ku dhaqanno axsaabta qaranka somaliland oo ka kooban saddex sida distoorka iyagu dhigayana ay caddahay in la ogol yahay in la furan karo ururo siyaasi ah baanu usoo muxuu ahaa inaanu ku qancino caalamku inay wax nagala qabtaan gaar ahaan dowladda ingiriiska iyo e u-da runtiina baanu muxuu ahaa isla dhowdhownahay inaanu isqancino dabeedna muxuu ahaa la tilmaamo xukuumadda iyada somaliland inaanay ka leexan waddada ummadeeda ay ku dooratay baa ugu muhiimsan inaanu isku qancino waa hagaag jabbaale waa laga yaabaa waa wararkaas aad ii sheegtay oo dhamme inay wax ka jiraan oo ay run yihiin runtii laakiin warar kalena waxay sheegayaan in socdaalkiinu sal uu u yahay inaa dhaqaale u raadinaysaan urur siyaasiyadeedkiina qaran maxaa taa aad ka odhan lahayd
dee taasi malaha umaanaan soo kici karin ilaa ilaa xajkaasi taasi de anagu xaggaa joognano fundraising waanu samaysan karnaa oo dadkana taageersan ee dimuqraadiyadda jecel dee wayna gargaari karaan haddii aan halkan nimina waanu muxuu ahaa u sheegi karnaa laakiin maaha muhiimad taasi waayo markaanu hargeysa joognayba waxaanu la heli jirnay dhaqaalo badan oo ay dadka somalilan u dhashay jecelna muxuu ahaa dimuqraadiyadda lagu lagu caawiyaan waan muxuu ahaa de subscriptionkaasi wuu furan yahay mar kastaba account gaara baanu u leenahay marka waxaan umalenayaa taasi inaanay wax weyn usiiyo caynkaas xaggan de gaara ugu ahayna ay tahay uun wax iska routiinahay taasi xaggaa iyo xagga baa ku helaa muhiimadiisa ugu badan waxa weeye qancinta ummadda reer somaliland diyaasa buraha oo iyagu laftoodu ah lafdhabar u ah muxuu ahaa inay de gargaaraan dalka somaliland horumarkeeda iyo inay iyaga laftooda dantooda ku jirto markay dalka soo haleelaan inaanay xisaabta qaranku ku koobnaanin saddexee ay noqoto sida dastuurka noo dhigayo inay noo badato ilaa inta ay dadku kala reebayaan inay xisaabta qaranku muxuu ahaayeen dee iyagu ay isreebayaan marka taasi maaha muhiimada koowaad waa hagaag jamaal tan iyo intii aad ka soo baxdeen jeelka ee jeelkii aad ka soo baxdeen aad ku jirteen waxaad moodaa in ololihiina siyaasad siyaasad ahaadeed ee urur siyaasadeedkiina qaran uu aada hoos ugu dhacay ma lays odhan karaa urur siyaasadeedka qaran wuxuu ka tanaasulay damaciisa siyaasadeed ee ahaa inuu ka qayb galo doorashooyinka dalka ka dhacaya hadday tahay ta madaxweynaha iyo hadday tahay ta deegaankaba maya haba yaraatee wax tanaasila kamaanu samayn haba yaraatee waxaan hoos u dhignayna ma jiro marka laga tago xukuumadda somaliland oo iyadu xoog isticmaalaysa ama isku dayaysa inay muxuu ahaa ka abuurto dalka fawdo oo goobaha lagu shirayo iyo goobaha aanu ku kulano had iyo goor iyadu muxuu ahaa inay ishortaagto muujisa innagu hawsheedii waa wadanaa maantun baanaba usii muxuu ahaa iftiin badan tahay maantun baanu muxuu ahaa ku qanceen ummadda reer somaliland waxa dalka ka taagan iyo qaabka ay u socoto xukuumadda somaliland maanta dhibaatada ay dalka doonaysa inay gacanta u geliso marka waxaan isleeyaa maanta maalin nalooga dhigo nagu yahayna ma jirto maalin aanu muxuu ahaa ka cadcadnahayna ma jirto annagoo mar walba ku doodayna inanu dariiqa salmiga ah ee distooriga ah ee nabadgelyada ah ku gaadhno muxuu ahaa gobolka iyaga ama muxuu ahaa halkaan muhiimadeedu ku socoto marka maadaama aad sii wadaysaan ololihiini siyaasadeed oo aad sheegtay inaydaan inaad kasii kordhisaan mooyaane waxba iska kii bedelayn miyaanay u muuqin inaad mar labaad xukuumadda isku dhacaysaan xukuumaddu hadday dee dastuurkeeda iyo iyo dastuurka ummadda somalilan ay dhigatay iyo xoriyatul qowlka siday dee caadaysatay iyo xoqolisaankaba iyada duminaysa annagu dariiq nabadgelye ah oo salmiya baanu wax ku doonaynaa iyadu haddii noo berirayso annagu diyaar baanu unahay lakiin annagu dariiqa uga leexan mayna hanjabaadooda iyo cagajuglayntooda iyo xadhig iyo waxa kirtoontaba uga leexan mayna inaanu ka mada dhalino waxaa noo yaala waa hagaag jamaal xukuumaddu waxay ku doodaysaa in si sharciyadda ururkiinu ay u hagaagto inaad soo martaan hay-adihii ku shuqul ahaa arrimahan hadday noqoto maxkamadaha hadday noqoto diiwaangelintii ama registrationkii ururkiina hadday noqoto baarlamaanka maxaa idinka hor taagan inaa hay-adahaasi u tagtaan oo aa sharciyad buuxda kasoo qaadataan oo heshaan
waa si wanaagsan waa su-aal wanaagsan waxaanu u tagnay maxkamadda sare waxa dastuuriga ah waxa uu guddoomiyaha maxkamadda sare noo sheegay inaanay hawshani shaqadiisi ahayn ee ay sharci dejinta baarlamanka tahay qoraal baanu u geynay dabeedna waanu ka tagnay waxaanu u tagnay golaha wakiilada shirgudoonka golaha wakiiladu waxa uu noo qoray warqad uu ku xusaayo oo uu leeyahay xeer foodhiin oo xeerka doorashooyinkii waa dhaqangal inta uu xeer kale oo burinayaa soo baxayaana waa dhaqangal waanu nool yahay waana kaay xukuumadda ku doonaysa xeerkaasi ma jiro waxaanu diyaar u nahay inaanu ka qayb galno diiwaangelinta laakiin madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland waxa uu u bareeray in aanu furin xafiiskii diiwaangelinta ururada oo ah lafdhabarta xataa xafiiska commissionku uunu hawl qaban karin ilaa xafiiska diiwaangelinta xitaa cusbiyadan imika jira uu mar labaad soo ansixiya inay shirarkoodii qabsadeen marka xagga xukuumadda ayaa howlaha ka bareeraysa annaga warqadaha iyo sharcigeega meel kasta waanu geynay waananu ugu celcelinay waananu ka qaban waananu ku waananu ku baahinay warbaahinta jaraa'idka iyo tifiyada iyo caalamka oo dhan marka waa waxa iska cad inay dawladdu indhaha ka ridayso sharcigii iyo dastuurkii noqonaa waa hagaag jamaal marka haddaan dhinac kale wax kaa weydiiyo imika dalka xaaladda dalka ka jirta marka dhinaca siyaasadda eegto waa xaalad aada runtii u adag sideed imika u aragtaa muddo kordhinta golaha guurtidu ay xilka u kordhiyeen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku inay muddada sii hayaan xilka muddada sanadkaa
soomaalida waxay ku maahmaahdaa hal boole yihiin idig xaraara ma dhasho golaha guurtidu isaga afar sannadood oo xaraara ku fadhiya waxa uu kordhiyaana xalaal ma noqonayaan sharcina maaha waxa aan aada iyo aada uga warwarsanahay sida muxuu ahaa badheerka ah ee xukuumadda somalilan mar walba doorashooyinka dib ugu dhigayso go-aanka nagaxsaabtu qaatay ee ay shan iyo tobanka mey ku cadeeyeen inaanay aqoonsan doonin xukuumadda waxaan filayaa inay xaq u leeyihiin dembigana waxaa iskale guud ahaan shacbiga reer somaliland oo aan u kala markhaati furayn sharcigii ay dhigteenka ku taagan iyo ka jibinaya marka waxaanu leenahay dowladda somaliland ay ka tanaasisho ha qabato doorashada waktigii lagu heshiiyey ee saddexda xisbi qaran iyo commishanku qabtee eeay qorshaysteen hana ogolaato inay ururada siyaasiga ka qayb galaan doorashooyinka waxaana mashkiladda ugu weyni taagan tahay marka ay waktigaa gaadho laysu qabtay ee shacbiga somaliland baanay u taallaa inay ka muxuu ahaa ka mudaharaadaan muujiyaan in ay xukuumadda joojiso dhibaatada maanta dalka ka taagan waynu ognahay fuur karaasiska caalamka ka taagan waxa u dheer shigaalka adduunka waxa u dheer kicisteeda abaaraha waxa u dheer inay boqol kiiba konton haddana halkii dadkeeda maanta uga naxariisan lahayd ay ku kordhiso cashuurta oo wax laga yaabaa marka ummadda way arkaysaa inaanay doorasho iyo dan midna dadka aanay kalahayna dee waxooda ha ka qabsadaan oo ha tashadaan waayahay jamaal haddaynu usoo noqono matalan ursiyaasadeedkini qaran dad badan ayaa aaminsan oo markan siyaasadda indhaydheeya ayaa rumaysan in ururka siyaasadeedka qaran uu yahay farac ka mida xisbiga kulmiye arrintaa maxaad ka odhan leed iyada dee waa caddaysan lahayno waxaanu leeyahay waxaanu ku biirna xisbiga kulmiye marka dee waxay ila tahay waa iska tanuun anaga arrinkaygu waa cad yahay ila ururkii qaran baanu ku doodaynaa xubnaha iyagii waa noo dhisan yihiin golihii dhexe waa noo dhisan yahay digii fulintii waa noo dhisan tahay marka waanalaga maqli lahaa xusbigaasaanu ku biirnay markaa ma isdhicin taasi kulmiya waxa weeye xusbi aanu kulmiya waxa weeye xusbi aanu isku araadhownahay runtii aanu filayna inaanu dano badan oo muxuu ahaa dalka ah dhexajecla naga wada hayso laakiin weli kumaanaan biirin ujeedadaanu u leenahay urur inaanu furanana maaha inaanu xusbi ku biirnay waxa weeye inaanu ka mana dhilino wakti kasta ay gaadhaba sidii muxuu ahaa ummadda reer somaliland ay uga haqabeen lahayd xorriyeedka ururada iyo xusbiyada ay xaqa u leeyihiin bal haddaad tusaale naga siiso ma jirtaa wax aad ii taaban karto oo aad odhan karto urur siyaasadeedka qaran wuxuu kaga duwan yahay xisbiga kulmiye kaa iyo kaa iyo kaa dad matalan tusaale aad iisoo qaadato horta guud ahaan somaliland aamilaadeeda waa ka midaysannahay ururka qaran waxa uu leeyahay distoorkiisa iyo iyo iyo iyo xeer hoosaadkiisa u gaarka ah iyo himiladiisa muxuu ahaa mustaqbalka ka dhow iyo ka fogba iyo waxayla tahay ka kulmiyana waa u gooni annaga ujeedadeedu waxa weeye ba kow habkan aan ku shaqaynaaba waxa weeye in aanay xusbiyada dalku ku koobnaanin saddexe balse ay tahay inay saddex kaga aanay saddex ka badan karin baanu annagu aaminsannahay distoorka wuxuu ku qoran yahay in la furan karo ururada sharciga ah in la furan karo ururada siyaasadeed ururada muxuuha xirfadeed ururada shaqaalaha ururada haweenka marka dee waxaanu ku kala duwannahay taanu maanta ku taagannahayba ee aanu leenahay axsaabta waa la furan karaa xusbi kulmiga xusbiga kulmiga uu ku kala qaybsan yaho badna wuxuu leeyahay hala furto baxna badna wuxuu leeyahay saddexda ha ku koobnaadaan markaa kutusaysa aanu kala haraanahay ugu dambayntii jamaal waxaa tahay nin siyaasiya oo magac ku weyn ku leeha jamhuuriyadda somaliland xaaladda guud ee dalku ku jirana iminka waad aragta oo cide kaaga warrami mayso xaggeed u malaynaysaa inay ku dambaynaysa arrintan imika jirtaa waxaan filayaa marar badan oo loo baqanayay somaliland marxalado badan oo ay soo martay inay ka gudubtay waxaan isleeyahay maantana caqligii ugu yaalaa xajaacadii dalka loo qabayna way taallaa waxaanay ku dambayn doontaa in xaqa iyo baatilka uu kala baxo oo xaqa laysugu soo baydho oo ay si salmiya oo aan lix iyo tobankaas sannadood ee aynu usoo halgamaynay inaynu goomisitaageena helno aanay halkaa dib uga laabi karin wax warwaraan ka qaba runtii ma jiro waxaa keliyahe meesha yaalla waxa weeye dadkaa dalka usoo shaqo tegay ee maanta maamulka gacanta ku haya in gees layska wada taago oo si salmiya oo sharciga laysaga kaxeeyo doorashadaa haddii ay qaban waayeenna ummadda somaliland mel ay joogaanba ku muujiyaan mudaharaado salmiya oo aan wax dhibaatiya ka dhicin marka anigu welwar kama qabo dadkan waa dad u bislaaday keliya la xidsaanadaa lagu toorjargaraynayo ee ah nabadgelyada iyagu ay keensadeen iyo ictiraafka wuxuu ku xidhan yahay maamul xumadaasoo iska kaxeeya maan qabaan haddaad soo gebagabayso maxaad kula dardaarmi lahayd n dadka reer somalilan ee diaspora ee dibadda ku nool ee maanta alaamaama la dhowda joogtaan ama dabadaabaa ka dabadahaba kaa dhegaysanaya maxaad iyaga odhan lahayd runtii waxaan ku dardaari lahaa waa dadkii maanta somaliland wax u bartay waa aqoontii waxaan ku dardaari lahaa inay maanta hawsha ay ka hayaan dibadda ee dalkooda ku caawinayaan mid gaara iyo mid guudba inay halkaa kasii wadaan waxaan ku dardaarayaa inay ummadooda ka caawiyaan garaadka siyaasadeed iyo garaadka tacliimeed waxaan ku dardaarmayaa ciddii kari kartaa inay dalka ku noqoto oo ay wax kala qabato ummadooda howlaha ay maanta ku jiraan ee siyaasiga ah oo ay wacyigeliyaan kalana tusaan dariiqa saxa iyo dariiqa qaldan waan ku dardaari lahaa waxaan ku dardaari lahaa laxajeclada ubadkooda halkan maanta jooga ee wax ku barayaan inaanay dhaqanka ka tegin oo ay dalkii ku celiyaan mararka ay fasaxa xaqowl ay galaan waxa badan baan ku dardaaraya runtii waanan jeclahay aanu gaari soo aragno waxaan leeyahay maanta caqliga dibadda u jooga dalkii waa idinka ka midooba aragtida guud ee horumarka dalkeena somalilan waan ku dardaari lahaa aada iyo aad baa uguntihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa mudane jamaal ciidiid ibraahim guddoomiye ku-xigeenka labaad ee ururka qaran oo aanu khadka taleefanka ku wareysanayna waxaana waraysigaas la yeeshay cabdi kurane halka aad naga dhagaysanaysaan dhegaystayaal waa harwanaag news com waa hagaag dhegaystayaal waxaa idiin soo saaray barnaamijkan aniga oo ah axmed naasir jibriil faarax oo jooga magaaladan toronto canada dhegaystayaal dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa heestaasi macaan ee dhegihiinna ku soo dhacaya ha moogaanina shabakadda wararka ee maalinlaah waraysiyo iyo barnaamijyo xiise badan ayaan idiin soo dayn doonaa waa hadwanaag news com sidaa iyo maca salaamaha magaalada toronto goodbye
adigoo aroos ololeystaybaa iyo kugu arkoon riyo kugu arko adigoo aroos ololeystaybaa riyo kugu arkoon riyo kugu arko waan ku ololiyaa imaansow adna igu sino ishahu sugari ku ololiyaa imaansow adna igu sino ishahu sugari